Xubnaha guddiga u xilsaaran ka shaqaynta nabadda Galbeedka Gobolka Mudug oo isugu jira culimo iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa gaaray degmada Bandiradley halkaas oo ay kulan kula yeesheen waxgaradka iyo maamulka degmada. Nabdoonnada iyo akhyaarta kale ee guddiga ayaa goob fagaare ah waxa ay kula hadleen reer Bandiradley, waxa ayna la wadaageen fariinta nabadda ee lagu joojinayo dagaal beeleedka ku soo noqnoqday Galbeedka Mudug. Nabdoon Cali Salaad Faarax oo ah guddoomiye ku xigeenka guddiga iyo guddoomiyaha guddiga Xabiib Xirsi Barre ayaa goobta sidan ka sheegay.
waxaana laka rabaa waa atacaawun cala albiri waataqwa inaan wanaagga isu kaalmaysanno laakiin inaan ithmiga iyo dembiga isu kaalmaysanno walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaana ilahi leeyahy subxana wa tacaala dembiga iyo collaytanka isu kaalmaysanina yaa ree hebela in qoryaha loola soo baxo ee baasiin lagu shubo waxay noqonaysaa macsidii iyo xumaantiioo la dhiirigeliyey Dhanka kale, Sheekh Cabdulle Xaaji Deriye oo ka tirsan guddigu waxa uu dhankiisa bulshada u sheegay in ay nabadda qaataan.
waxaana laka rabaa waa atacaawun cala albiri waataqwa inaan wanaagga isu kaalmaysanno laakiin inaan ithmiga iyo dembiga isu kaalmaysanno walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaana ilahi leeyahy subxana wa tacaala dembiga iyo collaytanka isu kaalmaysanina yaa ree hebela in qoryaha loola soo baxo ee baasiin lagu shubo waxay noqonaysaa macsidii iyo xumaantiioo la dhiirigeliyey waxaan rabaa bacdamaa qorax la taagan yahay kelimadeyda inaan ku soo gaabiyo dadka ahlulcaqli ah ahlulcaqdiga ah culammada ah oo ahlulcilmiga ah in dheergaratada ah nabigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay dadku inay mid yihiin doon inay wada saaran yihiin dadka dhibaatada samaynaya iyo dadka kale haddaan dadka xumaanta iyo fitnada samaynaya dadka kale aysan qaban inay wada halaagsanayaan oo dhibaata ku dhacayso Deegaano hoos taga degmooyinka Bandiradley ee Galduub ayaa marar badan waxaa ku soo laalaatay dagaal beeleedyo dhex maray bulshada halkaasi degan, balse xilligan waxaa socda dadaal xooggan oo nabad lagu dhex dhigayo.